In ka badan toddoba dhalinyaro ah oo horey shaqo la'aan u ahaa ayaa fursado shaqo oo cusub ka helay Fort Worth, Beledweyne Portland oo dhowaan laga hirgeliyay magaalada. Dhalinyaradan ayaa qabtay shaqooyin isugu jira qaadista sawirrada iyo qurxintooda. Bashiir Maxamed Cabdulaahi, agaasimaha Fort Worth, Beledweyne Portland, ayaa ka warramaya tirada dhalinyarada ay fursadaha shaqo siiyeen.
waxaan inta badan marka aan ka shaqeynaa eh, sawiraanta iyo fiidiyoyaasha qaabka loo qurxiyo iyo maxaan kuu sheegay duubista aroosyada iyo xafladaha iyo sawiraanta oo inta badan eh, culeysyada ay ka jireen sida lootriga oo kale eh, qalinjibinta jaamacadaha oo kale iyo lamaanaha oo inta badan ay waagii hore ay cuslaan jirtay sawir qurux badan in oo magaalada laga helo marka qalabka aan soo kordhino waxyaabahaasuu ka mid yahay Een, dad hor u shaqayn jiraan nahay laakiin qaybtan waa new best portrait beledweyne footada hore oo aan ka shaqayn jirnay ka bedelan tahay marka shaqaalaha joogo dhalinyaro oo xirfadlayaal oo xirfadan annaga aan soo barnay een, annaga soo tababarannay qofka tababarka aan soo siinay markii uu in shuruudaha uu buuxin karo u arkanay shaqaalinimaan u qaadanay Een, ilaa iyo todoba qofoodaa shaqaale ka ahoo joogto oo shifti shifti u kala gasho qaar waa kaamirimaano oo sawir qaadayaal waa sawirkay xirfad u leeyihiin qaar waa editin oo videoga edit gareeyaan qaarna sawirka bes ayay edit gareeyaan oo iyadana ay qurxiyaan shaqooyinkaa marka kala bedelan Eh, saas la-adligeed marka in intaas oo shaqaale aan qaadano waxaa koosgariyey systemka cusub oon hadda soo kordhinay Een, dadkaan meesha ka shaqeynayana muddo ilaa iyo saddex sano laba sane traininaan soo siinaynay oo tababaraan soo siinay fursadana waa siinay ay ku shaqeeyaanoo hadda oo ay salari ku qaataan wayna ku qanacsan yihiin noloshooda waxaan dareemaynaa marka qofka xirfadan eh, la soo baray haddana meeshii wax laga soo baray eh, shaqo laga siisii in uu asaga laftirkiis qanacsanaan uu qabo Eh, bulshada marka dhammaanteed waxaan uga baaqaynaa in waddanka uu shaqo leeyahay shaqooyin la abuuran karo dad ilaahay uu waxsii oo maxaan kuu sheegay eh, dhaqaale uu sii oo dhallinyaro badan shaqa abuur u samayn karaan ay jiraan Een, dhallinyartana waa door muhiim ah in maxaan kuu sheegay fursado la siiyo oo ganacsi loo abuuro Een, lagana faa'iidaysto qofku wuxuu soo bartay dadkan hadda annagana la shaqaynaa jaamacada ka soo baxeen dhammaantood waa i t jaamacadaha waxay ka soo barteen abratical aan siinay fursadana waa u siinay inay ku shaqaystaan wayna ku qanacsan yihiin sidan dareemayno Qaar ka mid ah dhalinyarada fursadaha shaqo ka helay Fort Worth, Beledweyne Portland ayaa sheegay inay baahi weyn u qabeen magacii waa xamdi saale xasan waxaa ka mid ah shaqaalaha best buterid beledweyne Ee, waxaana waxaana ka qabtaa ee, sawirada inaa qaado edit gareeyo fiidiyada inaa soo duubo bilicda magaalada inaa dadka usoo bandhigo maasha allah walaa horta aada ugu faraxsana inaa ka mid noqdo shaqaalaha best buterid beledweyne waana ku haminayay inaa mar un aa noqdo gabar oo photographic ah may may awal ku shaqaysan jirin awal guriga iska joogay wax camala ma heenin alxamdulilah laakiinse meeshaan hadda aan ka helay maasha allah haddartaan waan ku faraxsanahay meeshaan aan ka shaqaystaa alxamdulilah boqolkiiba boqol haa oo ku maaraya awal guriga iska joogay camal ma heenin oo maxaa la dhihi jiray meel ay wax iga soo galaya meel kale inta ma lahayn oo gabar ahayn wax kasta u baahanaya shoobina u baahanaya birbeeda u baahanaya samid waxaa qabtaa een, best portrait waxaa fadhiyaa xa- xagga combiutarka een, sawiraanta qaadaa fiidiyoyaasha u duubaa aroos hadday noqoto haddii ay noqoto een, fiidiyoyaal meesha oo lagu diyaarinayo marka waxaa meesha u shaqeynaa maasha allah wallaahi maasha allah waa ku faraxsanahay een, nin nasiib laha helo een, shaqadan oo kaleento waa shaqada keliya lagu hamiyo oo waxaa waaye social media hadda laga xiiseeyo boqolkiiba boqol oon laga jecel yahay magaalada Beledweyne ayaa waxaa ku nool kumanaan dhalinyaro ah oo waxbartay isla markaana shaqo la'aan ah